dowladda hoose ee degmada boosaaso iyadoo ku duulasa muhiimad yeelata kuwarhayawka iyo dhiirigelinta shaqooyinka ku dareera degmada iyo weliba wado dadaalo laka hagaajiyo hareero wadooyinka islamarkaana laka dhego interlog taasoo lanka talgalinti dadkiiyo maranas si marowka laamiga halistiis meelo lonku saara xogayaha dowladda hoose ee degmada boosaaso ismaaciil cali buureed iyo kormeeri dhismaha wadada jidka jubba ee dowladda hoose iyo kuwada interlooga dhigowka si usaaqiimeeya sida shanqada markaasi iyo kadareeta socona xog waraysidii injineerada shanqada galantaga hayanga xogayaha dowladda hoose ee degmada boosaaso ismaaciil cali buureed oo kormeerka kuri la hadal warbaahintii weliba uuse bulshadan ka baaqay intii oo ku qiib noqdaan horumarada ku dareera magaalada usoona ganacsatada degan wadada iyo gaadiidleyda bokoboori inio markaasi dul qaadanna maalmo kooban shaqada dareerta bismillahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa bulshada degmada boosaaso saaka waxaanu ka shaqaynaynay qurxintii iyo hagaajintii waddada gaaca ilaa eeraboorka oo aan muddooyinkan wadnay shaqadeeduna meel fiican noo marayso waa mid ka mid a qorshayaashii aan rabnay insha allah intaanu sanadka ku intaanu dhammaan inaan ka qabanno magaalada oo ay ka mid yihiin layraynta iyo qurxinta magaalada interlogyadan aan arkaysaan quruxda badan oo la dhisaayo oo loogu talagalay dadku inay maraan waayo maadaama caqabado badan ka yimaadeen dadkii iyo gawaaridii iyo laamiga wada maraya marka insha allah waxa weeye dadka bulshada boosaaso insha allah iyaguna si fiican nogula shaqeeyaan barnaamijyadaasna waxa weye nala fududeeyaan waxaan ku shaqaynayna waa cashuurta yareed iyo xogaaga yareed oo bulshada laga qaaday annaguna waxaan diyaar u nahay inaan ugu adeegno oo dib ugu celinno waddooyin dambaa insha allah kusoo xigi doona iyaguna oo qurxintaas iyo interloogyadaas iyo cagaarayntaasna waa soconaysaa bulshadana waxaan ku boorinayaa inay iyaguna bixiyaan cashuurta si loogu shaqeeyo haddaan cashuur la helin la heli maayo mataqaana horumarka magaalada idinkuna insha allah ina cashuurtaa bixisaan baanu rajaynaynaa annaguna waannu dadaalaynaa intii karaanka iyaga ah ganacsatadana waxaanu u rajaynayaa inay dul qaataan maadaama waddooyinkan ay ka mid yihiin waddooyinkii ganacsiga ee farsmagaalka magaalada ayaamaha dhowrkaa beri ee shaqooyinkaasoo kala soconaya inay u dulqaataan baakinada iyo dhulkay wax dhigan jireen in laga shaqaynayo loona qurxinayo iyagoo qudhoodu waxwey waa soo dhoweynayna inay ka qayb qaataan oo contribution ku darsamaan wixii waddanka wax loogu qabanayo aad bayna u soo dhoweeyeen shaqa marka ganacsatada arkeen horumarkan halka socda marka iyaguna aad baan ugu mahad celinaya si gaara waxaana rajeynaya inay dulqaataan insha allah magaalada boosaasi weliba ay ku midata magaalooyinka muddooyinkiinka dambe ay ku dareen horumaro dhiniga iyo wadooyinka kaasi oo kornan ka qaado kobaca kaabayaasha dhaqaalaha muhiimka ee bulshada soomaaliyeed